in cadaaladana dib habeyn lagu sameeyo halkana ay fadhiyaan ciidamada qalabka sida maxkamadoodii iyo wasiirka cadaaladda sababtu waxay tahay haddii ciidamada iyo hay-adaha dowladda keligood lagu sameeyo dibhabeyn oan hay-adihii cadaaladana dibhabeyn lagu samayn waxaa halkaa ka dhacaysa in ay jiri doonto nidaam dowladeed oo aan isu dheelitirnayn sababtu waxay tahay geed walba jiridda uu ku taagan yahay ayaa muhiim ah jiridda dowladnimaduna waa cadaaladda sida qofka bili-aadanka uu hoy ugu baahan yahay uu hu ugu baahan yahay uu hunguri ugu baahan yahay uu caafimaad ugu baahan yahay ayay aasaas tahay cadaaladduna ciidankan halkan jooga shaqada ay haayaan marka ma u dhib yaraanayso haddii aan nidaamka cadaaladdana shaqo weyn la gelin si laakiin cadaaladdu ay u sugnaato waa inaan isla garannaa caqabadaha cadaaladda iyo dowladnimada inteeda badan hortaaga oo ay ugu horayso qabyaaladda iyo qaraabakiilka laaluushka iyo markhaati beenta dulmiga bareerka ah iyo danta gaarka ah oo laga hormariyo mar walba danta guud dhaqankii soomaali lagu yaqaanay oo ahaa dadkan soomaaliyeed waa dad runlow ah waa dad aamin ah waa dad deeqsiyiin ah waa dad cadaalad isku dhaqa geedaha hoostooda dhaqankii ahaa waa in dib loo soo celiyo si loogu soo celiyana ciidanka ayaa laga rabaa ama asluub ama military ama booliis inay iyagu noqdaan albaabkii cadaaladda laga gelaya sababtoo ah dalka difaaciisa iyagaa ka shaqeeya badbaadinta ummadda iyagaa ka shaqeeya markii la kala ordo iyaga uunbaa taagan markii la kala cabsadana iyaga uunbaa loo soo ordaa sidaas daraaddeed ayay muhiim tahay in ciidankeenna aan xoog gelinno ama ha ahaadaano military ama ha ahaadaano booliis ama ha ahaadaano asluub laakiin maadaama marka ugu dambaysa waxa isku keen hayn kara ay tahay cadaaladda sida aan dibahabeynta ugu samaynay arrimaha milatariga iyo booliiska iyo dhaqaalaha iyo dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa ayaa la rabaa iyadana inaan u soo jeesanno arrimaha cadaaladda sababtoo ah bulsho aan cadaalad helini midnimo ma heli karto bulsho aan cadaalad helinna kalsooni ma heli karto bulsho aan cadaalad helinna horumar ma heli karto bulsho aan cadaalad helinna qabweyne ma heli karto bulsho aan cadaalad helinna dhiiranaan ma heli karto bulsho aan cadaalad helinna dhexdeeda is-aaminaad kama imaan karo is-aaminaadna ma dhici karo haddii aan jirin ciidan horseed u ah mar labaad ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaan idinkuga hambalyeynayaa sanad guuladii kasoo wareegtay kontonkii sano oo la aasaasay ka hor waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa aabbihii soomaaliyeed oo ku bixiyey xoog iyo wakti maantana nala jooga waxaa marka muhiim ah in qofkaas soomaaliyeed oo soo dadaalay qof walboo nagamida ugu yaraan uu muujiyo ixtiraamka uu mudan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu